waxaa meeshan iskugu imaanay arrimo jiraan laawliyeed waxaa imaaday oon u yeernay ninka xarada haasto kulan oo kablow ka ah xarada kulan booliiste waxaa kaloo noo imaaday r p p u kawaanjaweyn chief inspector waa imaaday waxyaalaha u badan oo intaasoo qof iskugu imaata ama annaga chiefafka aan u imaanaan rabno maanta inaan dadweynaha u caddayno ama meeshan aan keenaa waxay tahay arrin dorada beriyahan waddanka ku soo badatay doradadaasoo dhallintii soo kacayan oo dhan ay cunayiin hadduu akhristay oo isguul uu dhexda kaga tegey iyo hadduu geel la jira ari raacayow waxay noqotay doradada in la cuno wax iska caado eh bay noqotay marka doradada marka dhallintii ma garanayaan waxa hataa qiyaastii lagu cunaayey ama loogu talagale waa laga badin labaatan xaboo kanin baa hal mar la laqi markay sidii dhacday waxaa imaatay marka inay la isfahmi waayey oo dadkii iyo dadweynihii ayay hataa isku dhex noolaan waayin oo maalin walba amnigii uu khalkhal noqday qof toori la geliyo iyo mid la dakray ay noqotay waxyaalaha marka ugu muhiimsan maanta aan ka hadlayna waxaa koowe arrintaas dorogadaas oo nagu soo badatay sidaan ku joojin lahayn oon ku hor istaagi lahayn nambar laba waxaan kaloo ka hadalnay gabdhaha kufsiga loo geysanayo ama tuulada ha joogaan ama baadiyaha bannaanka tuulada ha ka baxsanaadaan oo locationkan oo beryahan dambe soo babaxayso waxaa kale oon ka hadalnay oo saddexayso dhirti oo la nabaadguuri daroogada la isticmaalayo waxay ka kooban tahay annaga kaniinada aad uma kala kasayna ma cunno kaniin yeeloo la dhaho c la dhaho yaa la cunaa waxaa kaloo la cunaa red kaniin la dhaho guduudan oo asagana yaryar waxaa kaloo la isticmaalaa daawo la isku duro oo xididka laga qaato cirbadoo la isku duro waxaasoo dhan marka waxaa ka sii horeeya kaniin iska caadi eh oo loogu talagala dadka qalalka hayo ama dadka waalan lagu seexinaya oo overdos loo cuni yaa meesha ka batay marka waxaa ka dhashay in la isdilo oo qofka uu hadal kaa maqli waayo oo uu saa usoo taagan yahay oo gabdhihii la kufsado la hadli karin duqayd magaalada hadli karin oo jiif uu hadli karin oo maaragtay toori la iskula baxo la islaayo nin keligii inuu wadada intuu soo ka soo dhigo wadada dhex seexo oo gaarida haweenka socdeen asagoo ku istaagira ama la arko ama la dardari gaaro oo wadada u dhex seexo ninkii la wax iskama oge waxaa kale oo ka dhalatay inay haweennimo guryihii la gelayo gabdhihii la kufsanayo guri haweenkii loogu gelayo qofka siddeed saac haweennimo to daroogada qaadka markuu cuno uu bogo asagoo darogaysan inuu soo galo maaragtay guryihii dadka lahaa oo bilcaanta amaka haweenimo guryihi ugu galo yaa ka dhalatay marka ani iyo duqaydayda iyo dadka waftiga ila imaaday jiifafkii kale iyo maaragtay nimanka noo imaadeen securitigii noo imaadeen waxaan isku afgarannay nin alla ninkii daawada lagu arko oo gadahay ama cunahayo ama maaragtay gaarigii keenahayo daawada ayada intuu qaxootiyaha ka soo qaado ama meel kaleba ka keeno keenahayo magaaladan oon ku qaban sharciga dowladda kenya wixii ay ka u qorayay in la waafajiyo oo kootiina la geey yaan isku afgaran bulshada waxaan ugu baaqi dadka cunahayaan horta meel kale kama imaanin waa ilmihii magaaladan qof meel kale ka imaada kuma jiro midka gadaayo waa dadka magaaladan midka keenayo waa kuwa magaaladan ama kii gadaayo ha kaco gaari ha raaco ha soo qaato ama inta ha loo keeno gaari ha u dirsado waa un dadka magaalada marka dadkaas ayaga magaalada dadka bulshada waxaa noogu baaqi ilmaha ayagaa dhaleen ilmaha ayake ayagaa dhaleen midka hallaaba ayagaa dhaleen kantoorida isgelinaya ayagaa midka la gelin ayagaa dhaleen waxaan rabnaa marka inay ayaga dabagalkaas sameeyaan oo ilmahooda qabtaan oo kay kari waayaan annaga ay gacanta noo soo geliyaan annagana dowladdan gacanta usii gelinayna ilaa annaga dowladda meeshu joognay